tartanka ololaha doorashooyinka somalilan ee isku sidkan ayaa maraya meel gebageba ah sagaal iyo tobankii bisha oktoobar ee aynu ka soo gudubnay ayaa ooda laga qaaday islamarkaana shaxda ololaha doorashada iyo jadwalkuba ay ka soo bilaabmeen wakhtigaasi iyadoo urur siyaasadeedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee somalilan oo iskudarkoodu uu toban yahay ay ku tartamayaan saaxadda siyaasadda islamarkaana dadka codkooda uu urur iyo xisbi weliba doonayo in uu ku gudbo oo uu xisbi qaran ama uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee la filaya inay ka soo baxaan doorashada geesta kale waa doorasho nooceedu ku cusub yahay dadka reer somalilan oo haatan waaya arag u ah arrimaha dimuquraadiyadda maadaama afar iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey ay ku soo jireen hannaan dimuquraadiya oo hal cod iyo hal qofa sababta ugu weyn ee ay dadku isha ugu hayaan doorashadan uguna muuqata inay tahay doorasho aad u culus waa iyada oo ay ku tartamayaan saddex musharax madaxweyne iyo saddexdooda ku-xigeen sidoo kalena ay tartamayaan toban urur siyaasadeed oo laga rabo in saddex xisbi qaran ay ka soo baxaan oo bulshadu ay ka soo dhex doorato waa sababta loolanku u adag yahay sakariya muuse gadhle waa aqoon-yahan jaamacadaha somalilan macallin ama bareka waxa uu isha ku hayey tartanka iyo ololahu sidii u socday guud ahaan muuqaalkiisu wuxuu u ekaa markaynu qiimeyno isusoobaxyo lagu muujinayo musharax kasta ama urur kasta uu ku muujinayo goobaha fagaarayaasha ee la isugu yimaado cudada taageero markaa xisbiyadaasi ay haystaan waxyaabaha kale ee inooga muuqday ololaha doorashada waxaa ka mid a inay jireen xaflado lagu taageerayo ururada iyo xisbiyada iyo musharaxiinta warbaahinta gudaha oo fariimo badan la isu marinayay si loo gaarsiiyo markaasi bulshada codka dhiibanaysa cududda iyo taageerada xisbiyadu ay haystaan iyo bandhigeynta badan isbahaysi oo isxulafaysi oo xisbiyada iyo markaasi ururadu dhanka doorashada ay iska bahaysanayeen oo iyaduna mar walba ku cusub nidaamka doorasho ee somalilan hore aynu arki jirnay bandhigyo barnaamijyada xisbiyada oo iyadana markaasi qayb ka ahayd guud ahaan ololaha doorashada ee somalilan iminka maalmihii u dambeeyey ka socday doorashooyinka somalilan iyo hanaanka dimuquraadiyadeed ee somalilan oo inta badan lagu majeerto in ay si nabadgelyo ah u dhacaan haddana marar badan waxa dadku ay isha ku hayaan in hadallada la iswadaarsanayo iyo sida ay isugu tidcan yihiin qabyaaladda iyo dimuquraadiyadda somalilan ay yihiin arrin warwarkeeda leh cabdiraxmaan cadami waa falanqeeye ku nool magaalada hargeysa islamarkaana u dhuundaloola arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ee somalilan horta sideedaba dimuqraadiyadda waddan waloo doorasha ka jirto waa xifaltanka iyo doodda iyo hadallada marmar yar qallafsan waa wax iska caadi ah laakiin waxaan la dafiri karin dadka mas-uuliyiinta ah amba xusbiyada amba muxuu ahaayey dadka taageerayaashu inay marmar aada mooddo inay xuduudka ka yar tallaabaan oo ereyo aan fiicnayn oo amba kicina amba ereyo nacayb abuuri kara way ka dhacdhacdaa kuwii hore ee inoo dhammaadayna way ka dhecdheci jireen laakiin shicibku waxay u bislaadeen kuna kalsoonyihin hadal kasta iyo xadxagasha kastoo aynu maqallo inay natiijadu ku dhammaanayso say doonayeen amba jeclaayeen oo ah inay dimuqraadiyadan u hirgasho nabadna lagu codeeyo
geesta kale dad badan ayaa farta ku fiiqaya in maalmaha tartanka ololaha doorashooyinku ay socdaan ay dad badan hayntooda dhaqandhaqaale kor u kacday ama ay isbeddeshay ugu yaraanna ay jiraan dad ka faa'iiday ololaha asxaabta iyo ururada kala duwani ay doorashada ugu jiraan waa kan mar kale sakariye muuse gadhleh oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan waxaa laga helay faa'iidooyin dhaqaale oo loo yaqaano faa'iidooyinka dhaqaale ee kumeel gaarka oo waxaa ka mid a afar qodob baynu soo qaadan karnaa kow waxaa kor u kacay kharashaadka dakhli ee soo gala markaasi shirkadaha qaar ama dhaqaalaha sectorska dhaqaalaha qaar sida shirkadaha daabacadaha xayeysiisyada guryaha kirooyinka tviyada warbaahinta iyo waxyaabaha lamidka shirkadaha adeega qabto oo dhan gaadiidka waxyaabahaas oo dhan waxa weeye sectoriska inta badan dakhligooda kordho faa'iido badanna ku qaba waxaa loo yaqaano ololaha doorashooyinka qodobka labaadna waxa weeye waxaa kordha markaasi dhaqaalaha gudaha ama afka qalaad loo yaqaano local economy oo inta badan qaybo badan oo adeega ka mid a san xagga horeba kusoo sheegay hoteelada gaadiidka tviyada iyo isgaarsiinta qodobka saddexaadna waxa weeye shaqa abuurka kumeel gaarka ah oo bata waxaa laga yaabaa doorashadan in ku dhowaad labaatan kun oo dhalinyari ay ku lug leeyihiin oo shaqooyin kumeel gaara ay ka helaan xiliyadaasi oo iyadana keenaysa markaasi dhaqaale inay helaan dhalinyarta faraha badan ee bilcamalka ahaa iyo qodobka afaraad oo ah baahida alaabaha qaar oo kor u kordhaa suuqyada iyo dadka ka ganacsada oo ay kamid yihiin dharka iyo calamaanta iyo waxyaabaha daabacadaha ay inta badan ay isticmaalayaan dadka isu soo baxaya qaybahaas ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqaalooyinka ee dhanka faa'iidada dhaqaale ee markaasi ay ka helayaan dadka inkasta oo ay muuqanaysay in urur iyo xisbi iyo musharaxiinta madaxweynaha intuba ay ku dadaalayeen in mid kastaaba uu soo bandhigo cududiisa taageero ee uu haysto iyo dhoolato siyaasadeed oo uu muujiyo maalinta uu u leeyahay tartankiisa ololaha haddana waxaa muuqata tallaabooyin doorashooyinkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ee madaxtooyo ay qabteen ama ku kulmeen murashaxiintii madaxweynuhu oo ahaa saddexda murashax ee haddana u taagan tartanka madaxweynaha somalilan laakiinse hadda meesha ka maqan dhanka kale markaad eegto waxyaabaha ka maqnaa ee aanaynu ku arag ololaha doorashada xilligan waxa weeye doodii musharaxiinta madaxweyne waan iyadu meesha jirin su-aalo toosa oo bulshada ay weydiinayso musharaxiinta iyadana ma jirin oo ololaha kama mid ahayn inta badan marka xilliyada olalahu bilaabmaan kuwa waa lagu arkaa iyo doorkii warbaahinta tooska ah oo iyaduna meesha ka baxday oo waxa inta badan xisbiyadu aada u isticmaalayeen dhanka isticmaalka baraha bulshada iyo dhalinyarta inta badan ku xidhan baraha bulshada isku soo wada duubo sagaal iyo labaatan maalmood oo olaha doorashooyinka somalilan loo qoondeeyey waxa ay ku eg yihiin tobanka bisha noofembar oo ku beegan isniinta soo socota saddex iyo tobanka bisha noofembarna waxaa la filayaa in sanduuqa codbixinta ay bulshadu u dareeraan islamarkaana ay noqoto maalin in badan la sugayey oo rumowda khadar maxamed cakuule v o a hargeysa